الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يقول الله تبارك وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم إلهي سبحانه وتعالى يا maadin sugnaatay dhammaanteed rabbiga oo muuminiinta iyo dadka awliyadiisa iyo addoommadiisa ah nasriga iyo gargaarka iyo guusha u ballan qaaday una fuliyey gaalada iyo kuwa gaalada raacsanna khusraanka iyo hoogga iyo dulliga kor saaray adduun iyo aakhirana ku duleeyey rabbiga subxaana watacaala ayaa mahadi u sugnaatay intaa kadib ilaahay subxaana watacaala aayadda ku tilmaamay waxa uu tilmaamay in aanu la dagaalno kuwa gaalada ah ee waxa weeye ilaahay subxaana watacaala ku caasiyey rabana inay dadka muslimiinta ah muwaxidiinta ah ahlu diinka adduunka ka tirtiraana raba kuwa iyagaa inaan la dagaalano ilaahina tabaaraka watacaala wuxuu noo ballan qaaday inuu gacmaha muslimiinta iyo mujaahidiinta uu ku cadaabayo uu dullaynaayo ilaahi tabaaraka watacaala nasriga gargaar iyo guulla uu siinayo dadka mujaahidiinta ee isaga diintiisa u dagaalamaya ilaahina subxaana watacaala murugo badan oo waxa weeye dadka muslimiinta ah ay la murgeen markii qayaadada la laayo waxa weeye wiilashooda la gumaado culimadooda la baabi'iyo murugo badan oo quluubtooda gashay ilaahi subxaana watacaala uu kaga kaafinayo halaaga ee waxa weeye baaba-a gacmaha mujaahidiinta ilaahi subxaana watacaala uu ku keenayo ee lalaynayo dadka gaalada lagu laynaayo ilaahi subxaana watacaala quluub badan ku hagaajinayo oo quluubta marka ay ku farxayso ayuu noo tilmaamay alla tabaaraka watacaala mujaahidiintu marka iyagoo nafsiga ilaahay kaashanayo ilaahayna ku kalsan tabaaraka watacaala waxay weerar maantay oo bisha rabiicul awal ay tahay saddex sanadka kun afar boqol soddon iyo lix waxay weerar ku qaadeen xaruntii sharta ugu weyneed ee geeska africa laga maamulayay xaruntaas oo ay degan yihiin dhammaan gaalada kusoo duushay ee geeska africa kusoo duushay noocyooda kala duwan hadday ahaan lahayn afrikaanta lasoo kiraystay hadday ahaan lahaayeen hay-adaha sirdoonka ee calooshu shaqaystayaasha hadday ahaan lahayeen gaalada waaweyn ee kusoo duushay wadanka ee afrikaanta soo kiraysatay hadday ahaan leeday xabsiyada qarsoodiga ah ee waxa weeye ee dadka muslimiinta ah ee adduunka laga soo ururiyo meelaha lagu tacdiibiyo oo qorshaha ugu hooseeya ee godadka ay ku yileen halkaas oo ah meeshii hore ahaan jirtay xerada tababarka ee xaraane oo ay gaaladu marka ay ka samaysteen khanaadiq iyo waxa weeye godada waaweyn oo dadka muslimiinta ku xeeran ay ka samayseen halka iyada ah ayaa maantayto mujaahidiinta oo ilaahay kaashay tabaaraka watacaala ilahayna uu inahoodii ka qariyey oo waxa weeye sirdoonkoodii uu ka qariyey ayaa ilaahay tabaaraka watacaala u suurtageliyey inay halkaa ay galaan mujaahidiintu waxay si nabad qab ah ay ku gaareen meeshii xarunta u ahayd ee gaaladan amisom iyo kuwa hay-adaha maxaheeday ka koreeya ee calooshaqaystayaasha ah ee iyaga ku shaqeeya haddii noocay rabaan baha sheegtaaba cadaan iyo madow intaba khaasatan meeshii saraakiisha ugu waaweyn ee amisoomta iyo cadaanka xukuma intaba ay joogeen ayaa ilahi subxaana watacaala mujaahidiinta waxay ku tageen si nabad qaba iyadoon wax habadihi aysan ku imaanin halkaas oo markii hore ay gaaladu iyagu waxa weeye ay markii ay derbiyo waaweyn iyo waxa weeye ciidan horey dheer iska dhigeen oo derbiyada iska soo owdeen meel ay islahaayeen ciidana ciidanada soo geli karto hubkina ay iska dhigeen oo go-aan ay ahaayeen ayaa ilaahi subxaana watacaala mujaahidiinta iyo hubkoodii wada wata oo qalabkoodii wata ayaa ilaahi subxana watacala wuxuu suurtageliyey inay marka iyagoo saxabooleya oo halkii waxa weye kamriga cabaaya maantay oo ahayd maalmaha ay gaaladu ay sanadka dabayaaqadiisa u dabaaldegaan xigahooda shaydaaniga ay u dabaaldegaan saaxisaan xirka sanadka ay u dabaaldegaan halkaa lagu xisaabtamaayo waxaweye kamriga lagu wada cabaayo dadkii muslimiinta la laayay farxadoodii waxaweye lagu qaybsanaayo ayaa ilaahi subxaana watacaala mujaahidiinta dulgeeyey mujaahidiintu halkaa waxay bilaabeen inay marka sida ay doonaan ay u gumaadaan meesha ay mujaahidiintu galeen kuma sugnayn askari dabla ah iskaba daa qof shacba iyo dad waxa weeye meel ay soo galaan maba ahanba waxa ugu yar waxa weeye ninka ugu yara waxa weeye waa saraakiisha ninka haysa uun meel ugu yaraan waxa weeye amisom meel uu ka haysa darajo weyn ka haysa mooyaane nin kala su-aal uu soo geli karo ma hayn iyo saraakiishii ka sarraysay cadaan kaaday ilaahi subxaana watacaala hordhaha horeeto mujaahidiintii meesha ku jiray waxay soo sheegeen in ay arkeen af dhimashada afar iyo toban ka mida saraakiishii garmuhu loo soo guduushay gaaloo soo guduudisay madaxa laga soo dhigay soomaalihii iyaga muslimiinta geeska africa gumaadkooda loo soo diray in maydkoodii meesha u waraa halka ay ku jireen kuwa cadaana iyo kuwa afrikaanta ba ay isugu jireen haba u badnaadaano kuwa afrikaanta haba u badnaadaano cadaankuna maxaa yeelay walaalo waxay ku tilmaameen inay arkeen dhowr ka mida ilaa iyo afar meelaha inay arkeen iyaga oo cadaankii saraakiishooda hayna waaweynaan halka ay yaaleen ilaahay subxaana watacaala ayaan umahad celinaynaa macrakadu waxay bilaabatay toddobadii saac iyo qadar daqiiqadaha ayay bilaabatay hadda oo maqribkii oo la hadlayana xabadda weli way socotaa mujaahidiintuna amaakintoodii way haystaan faleh alxamdu gaaladina waxa weye gurmud kasta iyo awood kasta isu soo dayday ilaa hadda wax u suurtagala ma laha ilaahay tabaaraka watacaala waxaan weydiisanaynaa nasri iyo guul iyo gargaar deg dega inuu waladaas ilaahay uu siiyo subxaana watacaala gaalada waxa weeye meesha iyada ah meel makri oo dhan ay isugu keeneen ayay runta aheeday laakiin ilaahay tabaaraka watacaala dee nasrigiisa iyo guushiisa cidda uu siinaayo cid ka hor istaagi karta ma laha iyo surkum allahu falaa haalib lakum haddii ilaahay tabaaraka watacaala idin hiiliyo eedna idinka ma hor imaan karto makri kasta iyo waxa weeye xaydaab kasta iyo dhufays kasta iyo waxa weeye wax kasta isku soo xiraana tan ilaahay tabaaraka watacaala runtii ayaa ka weyn ilaahay jala wacala uu yidhi waqad makaruu makrahum cinda allahi makruhum wain kaana makruhum litanzula minhu ljibaal waxa weeye maqri kasta ay sameeyeen ilahi tabaaraka watacaala ayaa ka weyn maqrigooda buuraha laga socosa hadduu rabo marka wixii kasta ay sheegteen iyo awood kasta ay sheeganayeen waa kaa wiilasha mujaahidiinta ilahi tabaaraka watacaala u fudeeyey indhahoodiina uu ka qabtay jawaasiirtooda uu ka qabtay inay meeshii ay rabeen si nabada ay ku tagaan waxaan leenahay waxay aheeday dagaalkani hadafka iyo jeedka laga lahaa waxa weeye ko warta asaga waxa weeye ugu sarreeya waa cibaado ilahi tabaaraka watacaala lagu caabudayo oo ilaahi jala wacala aan ku weyneynayno weeye thaniya waxa weeye inaan ku aargudano diyaaradeennii iyo dadkeennii mujaahidiinta ah khaasatan amiirkeennii ay gaaladaasi kuwooda cadaanka ah ay maxaeele duqeeyeen oo waxa weeye maxaele duqeyn maxaele fulinnimaha doqonnimaha ay ku beegsadeen in maanta iyagana sidii horay ay xanuunka ugu arkay haddana inaan u celcelino markii labaad iyo markii saddexaad insha allahu tacaala wayaan umalaynaya hadeer barar badan insha allahu waa ugu celin doonaa qaarka maxaa dhiiga amiirkeeduna wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala waxa weeye naar ayuu ku noqon doonaa gaalada biidni illahi tabaaraka watacaala ay ka shalayaan ayuu noqon doonaa sidoo kale waxa weeye wuxuu u yahay saarku yahay kumanaanka muslimiinta ah ee lagu cadaabayo xabsiyada qarsoodiga ah ee meelaha ku yiilay iyo maxaa yeelay dadka muslimiinta ah lagu dhibaateynayana iyadana saari u yahay kuwii dhibaateynaya ilahi subxaana watacaala uu ka qabto waxa uu saari u yahay dadka muslimiinta ah ee ciidamada afrikaanta ah ay ku baabi'iyeen walaayaadka islaamiga ah ay ku baabi'iyeen mid wuxuu yahay saari iyo maxaa ayuu u yahay wuxuu fariin u yahay gaalada soo duushay kuwooda madmadow iyo kuwooda cadma meel kasta oo tagtaan iyo meel kastaood ku dhumataan insha allahu tacaala waa idin mujaahidiintu waa idin daba joogaan ilaahna tabaaraka watacaala awoodiisa iyo qudradiisana waxa weye insha allahu tacala waa idina tiri doontaa insha allahu tacaala annaguna meeshaasa idinkugu imaan doonaa haddaad god gashaan haddaad maxaad guri isku aadisaan mujaahidiinta gacmahooda waa idin saaray iyo biidnillah tabaaraka watacaala haddaad rabtaan badbaado waxa weeye inaad deegaankiina iyo gurigiina aadan soo dhaafinina haddaad ku badbaadaysaan weeye laakiin waxa weeye insha allahu tacaala gaala soomaaliya soo galay nabad ma ahaan doono insha allahu tabaaraka watacaala mujaahidiintii camaliyaddaa fuliyey oo waxa weeye galay waxa weeye runtii faqad shafaytum quluuba kasiirin min almuslimiin waxaad shaafiseen waxa weye quluub kasiir dad badan oo muslimiina quluubtood ayaa shaafiseen ummad badanaad ka farxiseen insha allahu tacaala waxaad noqon doontaan kuwa ilaahi tabaaraka watacaala nabigiisu uu tilmaamay kuwa ilaahi u qofla tabaaraka watacaala inaad noqotaan ayaan ilahi tabaaraka watacaala ka rajaynaynaa kana baryaynaa sidaad ummadda muslimiinta uga farxiseen in ilahi idinkaga farxayaanu rajaynaynaa ilahi tabaaraka watacaalana inuu nasri iyo guuliid kugu soo khatimo cadowgana insha allah gumaadka ad kusii wadaan insha allahu tacaala ayaan rajaynaynaa dadka muslimiintana waxaan leenaha bishaaraysa gaalada insha allahu tabaaraka watacaala jabkooda wuu socon doonaa dhimashadooda iyo baktigooda saraakiishoodana insha allah way way socon doontaa biillah tabaaraka watacaala dhulkaa waxaa u hari doonaa dadka muslimiinta ee muwaxidiinta raaya tawxiidkana ka baban doonta insha allah quluubtiina iyo qalbigiinana khayr badan u sheega mujaahidiintana usoo duceeya insha allahu tacaala dhalinyaradana waxaan leenahay meesha idinkugu soo walaalihiinaas ilaahay diinkiisa difaacaya ee maanta xaruntii wakriga jebiyeyna meesha idinkugu soo waxaan dhalinyarada muslimiinta meel kastay joogaan kuwa masaajida jooga kuwa madaarista dhigta kuwa meel kastida waxaan leenahay halumu ila aljihaad jihaadka u imaada ma u imaada ilahay raaligelintiisa u imaada inaad cadowga ilahi tabaaraka watacaala aad la xisaabtantaan sida walaalihii ay ula xisaabtameen subxaana rabbika rabbilcizati cama yasifuun wasalaamu cala almursaliin walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin